waxaan isleeyahay arrintaas in la xaliyo in muddaba maraykanka iyo reer galbeedku warabeen waxaana ka fahmi kartaa booqashadii ay maalmihii lasoo dhaafay ay ku tageen wasiirada arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka iyo ingiriiska iyo jarmalka iyo faransiiska madaxweynihiisoo hadda tegey dhammaantood marka la fiiriyo waxay kutusinaysaa in arrintaas xalkeeda ay rabeen oo ay welwel badan ka qabaan arrinta ka socota khaliijka waxaa kale oo jirta in arrinkan marka hadda ay soo saareen sirdoonka maraykanku oo aar yara ka bixinayo taayarada sacuudiga oo arrintii sacuudiga ay ay sidaasi ay ku daciifayso iyo imaaraadka waxaa kale oo muuqata madaxda markay meesha imaanaysay oo reer galbeedku ragga ay la kulmaayeen ma ahayn boqorada ee waxay la kulmaayeen nimanka welilcahdiga loo yaqaano oo dhalinyarada ah oo aad moodo arrintan khaliijka inay heerkaas gaarto inay ka dambeeyaan raggaas dhalinyarada ah oo ninka dhaxaltooyada iskale sacuudiga iyo imaaraadka ayay la kulmayeen madaxda imaanaysa meesha taasoo ay muuqanayso in barnaamijkan laysku haysto oo khaliijka arrintiisaba ay u sabab yihiin raggaa dhalinyarada ah oo ishaysta ee aysan inta badan lug ku lahayn boqorka sacuudiga iyo boqorka kale ee imaaraadku waxaan isleeyahay arrinkan waxa uu sii dabcinayaa arrimihii sacuudiga iyo ay wateen sidaad sheegtayba mas-uuliyiin heer sare ah oo dowladda imaaraadka ah baa ka dooday baa la yidhi sidii arrintan ay ku dhici lahayd maalin kadibna waa tii la jabsaday oo war qadar ay been abuur ku tilmaamtay lagu baahiyey barteeda wakaaladda wararka ee dalkaasi maxay tahay baad isdhihi kartaa danta imaaraadka carabtu uu ka lahaa arrintan ana waxaan isleeyahay meesha khaliijka hogaanka dhalinyarada ah oo cusub ayaa iyo dowladda qatar ayaan isku fiicnayn arrimahan la sheego ama akhwaanka ku saabsan muslim brotherhood ama akhwaanka nimanka leedaha ku saabsan ama eeraan ku saabsan ma aha arrimaha laysku haysto ee waxa waaye hogaanka dhalinyarada khaliijka hogaamin doonta qaabka ay noqonayaan ayaa laysku haystay marka maxamed imaaraadku waxaan filayaa inay inay danaynayeen in arrinkaanu sida uu raba sida ayagu rabaan ay u dhacaan lagala leexiyo qaybta sacuudiga madaxda sacuudiga dhalinyarada ah ee dhinaca qatar u xaglinaysa imaaraadku waxaa lagu sheegay warbixintan in uu muddooyinkii ugu dambeeyeyba dalkan maraykanka gudihiisa aada ugu urursanayey ragga maskax maalka ah iyo kuwa saameynta ku leh go-aanka dowladda maraykanka si ee arrintan hadda qatar kala dhexaysa uu hiil ugu helo arrintaasi maxay usoo kordhisay baad isleedaha wallahi arrimahaasi waa arrimaha keenay in qatar ra'yul caam badan oo kasoo horjeeda la abuuro gaar ahaan dhinaca reer galbeedka laakiin ra'yi kasta oo la abuuro waxaa ka xoog badan midka sirdoonku soo saaro mar haddii sirdoonku uu soo saaro ra'yi kasta oo la abuuro waxaa ka xoog badinaya midkaas sirdoonka marka waxaan filayaa hadalka sirdoonku waxa uu burburin doonaa wax alla wixii hore oo ay safiirka u jooga imaaraadka wadanka maraykanka oo abuuray oo dadka pressure groupka loo yaqaano culeysyada saare dowladaha uu ku wargeliyey qatar iyo dhibaatooyinkeeda mar haddii ay caddaadaan wixii lagu eedeynayo qatar saldhigoodiiba inuusan raadi lahayn oo ay yihiin wax lasoo abaabulay oo dhinaca imaaraadka laga soo abaabulay waxaan filayaa arrintaasi inay weerar celin ku noqon doonto waddanka imaaraadka laakiin dowladda imaaraadku arrintaasi waa ay beenisay safiirka u fadhiya waddankan ee maraykanka wuxuu sheegay in hadalkaasi uu yahay mid aan sal iyo raad toona lahayn imaaraadka iyo sacuudigu inta badan waxa ay dowladaha reer galbeedka iyo maraykankuna u horeeyo in ay arrimahan ayagu soo dhex galaan oo haddii xataa ay dhacayso dhexdhexaadin ama ay dhacayso in maxkamada laysla aado ayagay ku kalsoonaayeen waxaana ugu weyn maraykanka maraykankana waxaa ugu weyn sirdoonka maraykanka ayaa informationka ugu badan ama xogta ugu badan laga helaa mar haddii xogtu ay ka timaado dhinaca sirdoonka maraykanka waxaan filayaa cid kale oo far ka taagi karaysa inayna jirayn imaaraadku dhaqdhaqaaq xooggan buu waday muddooyinkii ugu dambeeyey waa kan dekedaha soomaaliya ekiraystay oo qaarkood saldhig military ka samaystay jasiirado ku yaala dhinaca yaman baabalmandab xarumo ciidan buu ka samaystay oo dadkii deganaa halkaasi waa laga saaray arrintaasi dadka wax indhaindheeya waxay sheegayaan in ay noqon karto khilaaf cusub oo isaga iyo sacuudiga oo hadda xulafo ay yihiin ka dhex abuurma gaar ahaan arrinta yeman oo labadooduba ay ka midaysan yihiin aad iyo aad arrinta arrinta yeman waxay kamid taha meelaha isku diidan yihiin oo waa lakala waxay la kala safan yihiin laba qolo oon shaqa isku lahayn imaaraadkana culeeskiisu waa ballaaran yahay oo hadda kuma koobna kaliya meelaha hadda aad ka hadashay dowlado badan fara badan ayuu ayaa faragelintiisu gaartay yamana kamid ah libiya kamid ah dalkan soomaaliya kamid ah oo magaalada muqdisho sidaad ogtaha wadooyin dhanaa u xiran oo ciidana u jooga oo ilaa dhowr kun lagu gaaraya oo wadooyinka qaarkood dhagax xoogan iyo jidadka qaarkood ay u xiran yihiin marka dowladaha iska inta badan tabarta yar ee dagaaladu ka jiraan ee geeska africa ku yaala amaba ku yaala eewadamada carabta imaaraadka culeyskiisu kulli waa gaarsan yahay waxaase ugu daran sida hadda aan sheegayno waddanka yemen libiya iyo soomaaliya maadaama qodobadii saddex iyo tobanka ahaa ee wadamadan qatar xiriirka u jaray ay soo bandhigeen ay socon waayeen oo kuwo kale lagu bedelay oo qatar ay inay fuliso diiday hadda arrintan ay soo baxayso booqashada aad kasoo dhawaajisay ee madaxda sarsare ee reer galbeedku ay ku imanayaan dooxa iyo jidde iyo abudabi maxay ka bedeli kartaabaad isleedahay arrintu halkii ay ku socotay oo ahayd in qatar la go'doomiyo oo laga takooro dunida inteeda kale si ee loogu qasbo in ay fuliso shuruudaha laga doonayo oo ay ugu horeyso in xubnaha ikhwaanulmuslimiinka ay dalkeeda ka raacdayso waxay ku khasbanaayeen haddii qatar wax laga qabanayo inay reer galbeedku aqoonsadaan waxyaabaha lagu eedeynayo haddii mar maraykanka iyo reer galbeedku aqoonsan waayaan oo dowladihii yurub ugu waaweynaa ay dhammaantood ay leeyihiin waxaanu danaynaynaa in dhexdhexaad arrinta lagu dhameeyo oo arrinta kuweyt ay waddo ayaan taageersanahay mar hadday leeyihiin waxay u muuqataa inay waxyaabihii hore loo soohay dib u furfurmi doonaan oo aynan u sahlanaa doonin in hore loogu socdo cunaqabataynta oo hadda wixii ka bilowda oo gidaarka cunaqabataynta uu jebi doona ila tahay